wacyigelinayay dhammaan ciidanka booliska soomaaliyeed sida wacan oo ay dib u habaynta ay ugu howlan yihiin ayaamahan dambe aad u soo muuqateen waa sharaf loo baahnaa in la soo celiyo waa sharaf uu u baahan yahay muwaadinka soomaaliyeed inuu booliiskiisa ku faani karo waa sharaf oo dalku uu leeyahay in ilaalada amniga gudaha iyo hantida dalka iyo muwaadiniinta iyo dadka degan soomaaliya ilaalinteeda booliiska iska leh taana waa noo sharaf waa waxyaabaha aanu xidhannahay aanu jecelnahay in haddii aan la yidhaahdo booliiska soomaaliyeed sharaftii uu lahaa nidaamkii uu lahaa